now. I'm Nikki Strong, and this is VOA One, the hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaaso ah bisha oktoobar waa shan sannadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay saacaddu tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada laascaanood ka hirgelisay warshad yar oo samaysa agabka dhismayaasha ee marmarka ee lagu qurxiyo guryaha
sharciga dikada dikada ilaan waayo qofku baabuuran duulka xeesuu ku dhaco ma ma ma ma garanayo lama keenayo marka waxaan barnaa mid doo horeyseen barno ee ilaa bil ilaa laba bilood ka qaata kii maskax fiicanna bil uu ku dhammeeyo
waxaa kalood maqli doontaan qurbajoog kanada ka timid oo laascanood ka furay xaruun dhallinyarada lagu baro farsamada gacanta heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dowladda aljeriya ayaa u diiday diyaaradaha militariga faransiiska in ay adeegsadaan hawadeeda maalin kadib markii ay yaraatay markii ay u yeedhay safiirkeeda baariis iyadoo ka cadhootay hadallo ay ku tilmaamtay kuwo aan la aqbali karin kuwaasi oo loo tiriyey madaxweynaha faransiiska emmanuel macron xiisadda kasii dartay dhammaadkii toddobaadkii tegey ayaa sidoo kale ka dambeysay kadib markii ay faransiisku qaateen go-aan ay ku dhintay tirada dalku galka lagu siiyo dadka ka soo jeeda dalalka waqooyiga afrika oo aljeriya ay ku jirto bariis ayaa go-aanka fiisaha u qaadatay sababo la xidhiidha in dowladaha dalalkaasi ay diideen in ay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo ceyriyo faransiiska codsi ka yimid dowladda faransiiska oo ahaa in laba diyaaradood oo militariga loo ogolaado in ay ka duulaan ama dul maraan hawada aljeriya ayaa la diiday axaddii sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga faransiiska afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in mid ka mida diyaaradaha lagu waday in ay kasoo duusho faransiiska tan kalena ay kasoo duusho dalka jad baaritaan caalami ah oo ay iska kaashadeen boqolaal saxafi oo ka kala yimid dunida dacaladeeda ayaa lagu kashifay in hogaamiyeyaal hadda xukunka ku fadhiya iyo kuwo horeba oo magac leh ay urursadeen hanti aada u fara badan oo isugu jira lacag iyo mid maguuraan ah oo ay ku qarsadeen meelo ka baxsan dalalka ay maamulaan ama ku nool yihiin baaritaanka oo qaatay muddo bilooyin ah ayaa si rasmiya shaaca looga qaaday maalintii axaddii halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dhalinyaro kala gedisan ayaa barta xirfadda wadista gawaadhida si ay uga faa'iidaystaan gudaha jabuuti waxaa ka jira xarun dadka lagu baro wadida gawaadhida iyo xeerarka iyadoo qofka laga baaro caafimaadka qabkiisa ka hor inta aanu gaadhin wadida bilaabin sagal siciid faarax ayaa la kulantay maxamed cabdijabbaar oo ka mid a maamulayaasha iskuulka shakiib ee jabuuti ku yaala horta marka u hore u baahannahay qofku beermiyda markuu doonayo inuu qaato shuruud baa loo baahan yahay inuu keeno shuruuddaayoo ah indhihiisa caafimaadka indhaha oo caafimaadka indhaha uu soo maro inuu indhihiisu laakiin lama diidayo qofka laakiin waxaa la waxaa la sheegaa inuu indhihii wax ka qabo oo laga leeyahay indhahaaga waxbuu ka qaba muraayad qaado u docteer aan u dirno tu labaad baa jirto lagu sameeyo sheeftrega oo certifica administrative la yiraahdo taswiirihiisii kaarkiisii iyo koobiya ayuu noola yimaadaa annaga markaabaan qornaa markuu soo buuxiyo xeerkii caafimaadkii kulli markuu buuxiyo marka waxa ugu horeysa la barayo waa maxay qofka ugaari baranayo la barayo waxaan barnaa code de la ruutka oo dalaaruudka taabulooyada saa u arkaysid ayaan barnaa sharciga dikd dikada dikada ilan waayo qofku baabuuran duuka xeesuu ku dhaco ma ma ma ma garanayo ma lama keenayo marka waxaan barnaa mid doo horeyseen barno ee ilaa bil ilaa laba bilood ka qaata kii maskax fiicanna bil uu ku dhameeyo aa dikada xeerarkii waayo taa uu baran waayo baabuur ma saarno horta waa inaan taa barno markaan taa barno ayaan itixaankii u dirnaa uu itixaankii uu soo helo koodkii ayaan haddana dee baabuurkii u bilownaa markaa qofku ma baran karo sida loo wado gaariga iyo qaabkii gaariga iyo qaybihii kala duwanaa ee gaariga haddii uusan baran xeerarka wadooyinka ama dekadaha qofba sida u yaqaanin awarun calaamadaha waa calaamado adduunka oo dhan lagu dhaqmo dee calaamadahan hadduu qofkii fahmi waayaba waxay ku taalaaba iska yarba dee baabuur furitaankiisa calaamadahaas waxaa la yihahdaa signalisation de pano baa la yihahdaa mid walba calaamad bay leedahay kaa arkay sidii pano de donge ku qoran yahay waxa weeyaan taablogii khatarkaa la yihahdaa calaamadiisu waa saambuusoo kale mid walba saddex gees weeyaan laakiin waxaa ku taswiran calaamad imika sida taa arkaysid hoosta waxaa ku taswiran waa ilmo yaroo gacantii lahayo taa oo kale waxaa la dhigaa dhulka iskoolada ay jiro inaad aragtay maweyne passage pieton baa la yihahdaa ciyaalka baabuurku markuu arko u ixtiraamo xeer ahaan oo inuu ixtiraamo ka joogsado ay ciyaalku tallaabaan xawayaan oo kalea ku jira saa u arkaysid doodaan baa jira dhulkii yar askariga yar jifa la yihahdo tabloogaa kale arkaysid isadna waxaa la yihahdaa pano interdiction waxay ka dhigan tahay waa tablooga haddaa aragtid wixii aa ka aragtid waa mamnuuce bay ka dhigan tahay warqadan ogolaanshaha wadida gaariga bermi ama layson qofba siduu yaqaano imise nooc bay u kala baxdaa mise hal xabo unbaa igu filan haddaan hal xabo qaato gaarigan doono markaa waan kaxayn karayaa
bermidu u horeysa waxaa la yihahdaa bermi a baa la yihahdaa ta labaad waa bermi c bermi b baan ujeedaa ta labaad c baa la yihahdaa waa d iyo a marka ta u iyo f baa jirta ta u horeeya aada la leeyahay waa beermida mootooyada ta labaad waa beermida beeda la yiraahdo oo aan ku siino qofku dee qofku sideed iyo toban markuu gaaro umuu mari karayaa taa u horeysay aada iyo beedaaba sideed iyo tobankaabuu ku marayaa beeda waa baabuuradan yaryar sidaa u arkaysid ee xaragada marka waxay u kakala kacaan waa lixdaa kategori waxay u kala kacaan taa efta umaa ka dubano tii curyaamiinta beermida dhan baaba u kacdan yiri laba midna waa nin dee dadka iyagu iskaga wata ay xaragada midna waa dee ninkaa ku shaqeysanaya hadday noqoto dee nin iskoolkiiba halkii la doonaya gaarin maaha dadkan dee tacliinta haystaa badinta maaha dadkaa kuma shaqeystaan nivogoogiiba maaha dadka laakiin dadkan kale sidii dee uu intuu aqal fadhin lahaay waxaa laakiin beermidii mar hadduu qaato waxay noqonaysaa inuu dee boorka la tago haa wallaahi shaqo kuma waayaanna alxamdulilah hadday noqoto baska sida baska tan baskaba way ku wala shaqaystaan beedii markuu qaato shaqo ku galo oo wax yar ka helo ayuu tii kaleba u wareegayaa tii kale u wareegayaa ilaa uu dee tii u dambeysay qaato alxamdulilah shaqana kuma waayaan de siday imika u bateen dee mashruucyadan badan boorarkan iyo qoladan shiinaha iyo sidaan u aragnayba shaqo ma waayaan oo wax lagu shaqeysan kara hey waa muhiim weyn beermid horta dhalinyaro badan baa barata baabuurta oo markaad subaxi aragto waa buuq dad badan baa ila sugaya marka ayaa badan guud ahaan haddaan dhahno ragga iyo dumarka dadka baranaya baabuurta dumarka waa laga badan yahay ya dumarku raggaa ka badan haddaa weegtid dumarku wallahi iminka saan u aragno way way way daba socdaan kama dheero laakiin haddaa eegtid raggaa u badan
taasi waxau ahaa maxamed cabdijabaar oo u waramayey sagaal saciid faar halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada dhinacii heesaha heeskaasi aynagu luuqeynaysa fanaanada xaliimo khaliif magool ayaan intaasi kusoo gabagabeyn halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna laascaanood dhalinyaro ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa hirgelisay warshad samaysa marmarka kuwaasi oo lagu qurxiyo guryaha iyo dhismayaasha wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa arrimahan ka wareystay mahad maxamed cabdi oo ka mid ah aasaasayaasha warshadaas raxiim magacaygu waa mahad maxamed waxaan soo kordhinay inagu xifrad interloga interlogan interlog inkastoo ka jira deegaano fara badan oo soomaalida ka mid ah laakiin deegaankeena laascaanood kamuu jirin waxaana warshadii ugu horeysa samaysa muddo iminka toddoba bilooda baan si toosa u furannaha u shaqaynaynay waxaanu kaga duwannahay warshadihii inaga horeeyey xataa inaga waaweynaa dhinac kastaba annagu waxaanu haynaa lix iyo labaatan noocoo interloga kala duwan waxaanu haynaa midabo fara badan oo casaankii baana laga helayaa huruudi baana laga helayaa madowgii cadaankii buluugii iyo greenkii iyo any color bibalka iyo xataa midabada laisku daro waan isku darnaa waan keennaa maxaa idinku kalifay inaad barnaamijka soo kordhisaan oo aad samaysaan xirfadan baliga war horta cabdikariinow anigu waxaan jaamacadda markaan ka baxay hargeysaan u shaqa tegay shirkad ka mid a shirkadaha hargeysaan u shaqeeyey kadibna nairobi baan fursad waxaan ka helay haddana shaqo kale oo shirkad chinese oo d w g la oran jiray shirkaddii markaan tegay runtii shirkadda waxay bixin jirtay gurigayga karada iyadaa bixin jirtay lacag mushaaro fiicanna waan qaadanay laakiin laba arrimood baa isku kay cuntami waayo oo ah horta shaqaalanimo baan yara diiday fikirkan inaa interlogan keenana waxa igu dhaliyay waxaa weeyaan maalin anoo meel fadhiyo weliba laascaanood intaanan kaba tegino jaamacaddii dhiganayo meel meherada bay ahayd waxaan yaraa ishayda mariyey goobtii aan fadhiyo oo dhan waxyaabihii yaalay wax dalka lagu sameeyey maahayn kadibna waxaan ku fikiray bal laascaanood sidee bay iyadu warshad u samaysan kartaa saa taasaa waxay igu kaliftay inaan markaasi interlogane inuu ilaahay intuu ii fududeeyo aan interlogan sameeyo bal dadkeena dhegeysanaya waxaaad samaysaan iyo warshadu nooca ay tahay bali bal sharaxaad naga sii ka dhalinyarahaan wuxuu huya interlogu horta waa waa marmar weeyaan inagu marmar ama mutalaal baan u naqaanaa marmarkan markaa waa laba nooco marmarkan wuxuu ka adeeg yahay marmarkii hore ee galaaska ahaa kani isagu wuxuu ka samaysan yahay jai iyo ciid iyo sibidh iyo marka kimikal yaroo lagu daray wuxuu meelaha bilicdeeda soo saaray waxaa ka mid ah daaradahaoo kale wadooyinkaoo kale inkastoo wadooyinkeena aanan lahayn laakiin aanu anagu rajayno inaanu intaanu xataa haddii ay nagu qaadato inu intaynu bilaash ku bixino meelaha baaskiilada lagu wado oo wadooyinka meelaha lagu ordee lagu aalaminteeyo meelahu dadku ku socdaan inaynu wadada labadeeda dhinac uga samayno oo interlogii waanu haynaa lagu samaynayay haddii ay dowladduna la garab qabato waxaan rajaynanaa sifo mataqaana volonteer inagu inaan intaanu ku shaqayno kuwa dhignaba bal waxaad iga warantaa dhalinyar ahaan fursadani maxay idinka caawinaysaa idinka
fursadan aniga ahaan horta si gaaraba i caawiso waxaanay mulkiilihii baan ahay dhallinyaro ahaan iyo deegaan ahaan laba mid bayba ka caawisay dhallinyaro ahaan waxay caawisay toddoba dhallinyaraa baa imika ka shaqaysa oo ka helaa qutulyoonkooda iyo wuxuu ilaahay uga qoray waxaa kaloo jira dhallinyaro kaleoo aan direct noola shaqeyno in direct noola shaqeeyo tiim ah oo dhiga goobahana laga soo waco oo gacantooda ku shaqeeya xamaal baa jira isaguna oo isna ka mid a qaybta in directiga noola shaqeeyo oo qofkii wuxuu hela fursad kaloo wax kaloo uu xamaalo oo interlogi uu ka mid yahay maanta ka hor waxaa laga keeni jiray gobolladaynagu dhadhow sida weliba burca aadaynuuga soo geli jireen qolooyinkii soo raran jiray waxaa ka khasaari jiray ilaa labaatan mitir oo intuu gaariga soo wadaa iminka maadaama deegaankii ka helayaan waxaa dhacday markaa inay khasaarahaasi iyaga ka baaqdo bal ka waran waxyaabaha rajaynaysaan oo kale maadaama aada warshadan hirgeliseen bilicda iyo marmarada samaynaysa idinkoo dalkii kusoo noqday oo fursadani tahay fursad cusub bal iga waran iyo caqabadaha aada isleedihiin waa laga gudbayaa inay dadku bartaan inay wadanka ka shaqaystaan laakiin waxaa fursad ah markii soomaaliya la yidhaahdo iyo adigu shanta soomaaliyeedba haddii la yidhaahdo fursada keliyanu haysan waxa weye shanta soomaaliyeed degaday sugaan wax walba oo guryaheena yaalo oo wax dibadda ka yimi fursad ahaan inagu waxaanu isleenaha horta iminka interlog baynu sameynaa oo waxaanu nahay shirkadda qiyaas waxaanu qiyaasanaa inanu nahay giga soomaaliyeed shirkada uguna shaqadaha badan oo toddobiyo labaatan shaqadood baynu iminka soo saarnaa waxaa inoogu xigi doono inoo qoran inaynu ubaxyo samayno oo koobab ku jiro qolalka fadhigada xafiisyada daaradaha la dhigo iyaguna kaasi waxa uu ahaa mahad maxamed cabdi oo u waramayay wariyaha v o ed cabdikariim olol halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo faarax maxamed cali faarax bluu
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay xiddiga keliyaan imbabe ayaa sheegay inuu ku wargeliyey kooxdiisa b s g rabitaankiisa inuu ka tago bishii julaay wuxuuna meesha ka saaray warar sheegaya in go'aankiisa uu maamulka kooxda u sheegay maalmihii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda laacabka reer faransa ayaa lala xiriirinaya inuu ku biiro kooxda reaal madrid kadib markii agaasimaha isboortiga ee b s g leonardo uu sheegay in weeraryahankan uu doonayo inuu isaga hayaamo naadiga b s g kooxda b s g ayaa diiday inay wadaxaajood ku saabsan hesiiska embebe la gashay reaal madrid bishiio agosto inkastoo labaylabaatan jirkan uu qandaraaskiisa uga harsan yahay muddo hal sano ah ilawareedyo ku sugan madrid ayaa hore ugu sheegay e s b n in reaal madrid ay diyaar u ahayd lacag dhan laba boqol oo milyan oo lacagta yuroga ah bishii agosto soddon iyo kowdeedii ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga laakiin b s g ayaa xitaa diiday inay ka jawaabto dalabaadka reaal madrid isagoo la hadlayay warbaahinta r m c sporti si uu u kala caddeeyo xaaladda beeciisa ayuu imbebe sheegay inuu doonayey in b s g ay fursad u hesho inay soo iibsato beddelkiisa marka uu ka hayaamo naadiga ciyaaryahankan ayaa wixii ka dambeeyay xilli ciyaareedkan wuxuu si xor ah ugu biiri doonaa kooxda uu doonayo waxaana lala xiriirinayaa inuu si bilaasha ugu biiro kooxda faca weyn lee reaal madrid laacabkan ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa lala xiriirinayay kooxda reaal madrid xilligaas oo uu macallin ka ahaa sanadiin sidaani oo isku waddan ka soo jeedaan dhinaca kalena mustaqbalka tababaraha kooxda barcelona ronald cumin ayaa weli mugdi ku jira waxaana xidigii hore ee waddanka holland ay noloshiisa tababarnimo ku jirtaa xilli ciyaareed aada u hooseeya kaas oo barcelona u horseeday inay badiso hal kulan oo qura lixdii kulan ee ugu dambeeyey kuman ayaa ololaha koobka kooxaha qaaradda yurub ee champions league ku bilaaba qaab taariikh ahaan aada u liita waxaana laga badiyey labadii kulan ee ugu horreysay oo ay ka badiyeen kooxaha benfica iyo bayer munich barcelona ayaa hadda ku jirta kaalinta sagaalaad ee horyaalka waddanka sbain ee laliga waxaana cadaadiska saaran tababara kumen dheeri u ah dhaawacyo dhowr ciyaaryahan iyo sidoo kale isreebreebka koobka adduunka oo inta badan ciyaartooydu ay aadi doonaan sidoo kalena barcelona waxay ku jirtaa qalalaaso dhaqaale iyadoo ku jirta hal bilyan oo dayn ah tababarayaasha robert martines andre birlo iyo shafe hernandes ayaa lala xiriirinayaa shaqada tababarnimo ee barcelona haddii ay dhacdo in xilli dhow la eryo kuman inkastoo wararka sbain ka imaanaya ay sheegayaan in guddoomiyaha kooxda barcelona khuan laborto uu aaminsan yahay in waqti loogu daro kuman ugu dambayntiina dhegaystayaal weeraryahanka kooxda roma toma abraham ayaa mar kale looga yaara xulka qaranka waddanka ingiriiska oo ka qaybgelaya isreebreebka koobka adduunka waxaana weeraryahankii hore ee kooxda chelsea uu ciyaari doonaa kulamada ay kaga hortegi doonaan dalalka andora iyo hungari labaatan iyo afar jirkan oo ka tirsan kooxda jose marino ayaa la qabsada horyaalka waddanka talyaaniga ee seeri eeda isagoo dhaliye afar gool halka uu caawiyey laba ka mida goolal kale oo uu dhiibay tababaraha xulka ingiriiska garet soutged ayaa go'aansaday inuu abraham ku daro liiska ciyaartooyda isreebreebka koobka adduunka ee u safraya waddanka andora maalinta sabdida ah ee oktoobar sagaalkeeda iyo kulanka wembley stadium ee talaadada oo ku beegan labiyo tobanka oktoobar waa markii ugu horreysay ee ciyaaryahanka looga yaro xulka ingiriiska tan iyo bishii nofembar labada kun iyo labaatanka waxaana ciyaaryahankan uu hore gool uga dhaliyey waddanka montenegro xubintii ciyaarahana dhegaystayaal maanta waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax maxamed cali faarax buluw inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay
heeskaasi ay nagu luqeynayeen fanaaniinta hibanuura iyo cabdulqaadir jubba ayaan kusoo gabagabeynana idaacadeena taniyo intaan galabta kulmi doono waxaa naga xusin inaad galabta maqli doontaan barnaamijkii xiisaa laha ee galka baarista markay saacaddu afarta tahay idaacadeena afarta galabnimo kaas oo ku saabsan sunta kimikada ah ee lagu daadiyo xeebaha iyo qodobo kale oo aad xiiso badanood maqli doontaan idaacadeena galabta taniyo intaan dib u kulmi doono waa dhammaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinleh sidaas iyo maalin wacan oo wanaagsan